العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جواز الاقتصار على الفاتحة وحين نقول احجرنا يا إخواني آه، قراءة الفاتحة qira'adii baynu ku dhex jirnay marka waa darsigii lixaad ayuu noqonayaa darsigan oo min sifati salaati nabiy sal ly slam faatixada inay rukni tahay baynu soo marnay waa soo caddaynay shiikhu waa inoo waadixiyey in faatixada iyo suurad kale la akriyo ragcad walbana waynu soo marnay ragcadaha hore marka jawaazu likhtisaari in lagu gaabsado cala alfaatixa faatixada keliyana inay bannaan tahay ayuu halkan kuu caddaynay ee suuradda dambe oo la akrinayaa waajib ma ahee waa sunne halkaas ayuu cinwaanka inoogu dhigay qaala waxa uu yidhi sheikhu raximah llahu tacaala wa kana mucaad mucaad ibni jabal saxaabigii jaliilka ayaa waxa uu ahaa kaana yusallii wuu la tukan jiray maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam alcishaa salaada cishaha alcishaa alaakhira ay salaada cishaha inagu hadda aynuu naqaano ayuu la tukan jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam uma yarjicu waa bi waa noqon jiray oo wuxuu aadi jiray waxa weeye qoomkii reerkiisu meeshay deganaayeen ayuu aadi jiray fa yusallii waa tujin jiray biasxaabihi saaxiibadiisuu tujin jiray oo waxa wey intuu nebiga la tukada cisha ayuu meeshii reerkoodu deganaayeen masaajidkooda ugu dhex yiilay ayuu tujin jiray oo cishaha imaam u noqon jiray haddana isaga marka maxay u tahay sunne alle waajibku waa soo tukadeen laakiin imaam buu u ahaa qoladan kalena oo waxa weeye salaadduu tujin jirayo hadda ninkii waxa weeye uu cilmi badnaayo ayuu ah farajaca daata daata laylatin hameen buu soo noqdayoo nebiga ka soo noqdayoo waxa uu yimid saaxiibadiisu u yimid fa sallaa bihim wuu tujiyey wa sallaa macahu waxaa la tukaday fataa wiil yara oo min qowmihi qoomkiisa ka mida min bani salama qabiilkaa ka mida oo reerkiisa ka mid ahaa ayaa la tukaday yuqaalu lahu yara la yidhaahdo magaciisa sulaym la yidhaahdo sulaym ama saliim la yidhaahdo ayaa la tukaday ninkaasi marka maalintii oo dhan buu beer soo felayey wiil yar buu ahaa oo dhallinyaro ah markaasuu maantao dhan beer soo felayey neef geela buu wataye neefkii geelahabuu intuu ku xirtay masaajidka agtiisa buu is yidhi allayla cishaha la tuko fa adaala mucaad marka cishihii buu dheereeyo suurat lbaqara ayuu dadkii ku tujiyey falamaa daala markuu dheereeyey marka ninkaana waa nin daalan buu ahaa oo waxa falamaa daala markay ku dheeraatay cala alfataa qiraa'adii markay ku dheeraatay mana fahmaya qiraa'adan la akhrinayo iyo macnaheedoo wiil dhallinyaraabuu iska ahaa insarafa waa ka furtay oo waa ka xiriir furtay waxa weeye salaadii intuu ka baxay ayuu meel gaaraysaga tukay wa sallaa waa uu tukaday fii naaxiyati lmasjid koorahaas intuu tegey naaxiyadu waa geeska geesku intuu tegey iska tukadayo imaamnimadii waa ka furtay wa kharaja waa iska baxay mucaad oo weli salaaddii ku jira ayuu wiilkan intuu salaadiisii tukaday afartiisii ragcadood ayuu iridda ka baxay wa akhada wuxuu qabsaday bikhitaami baciirihi khitaamku waxa weye xarigga geela markii la hogaaminayo hogaanka hogaanka kan faruurta laga xihada maaa lah dacay ninkaas dacay faruuxdii kula marka kan waa hogaanka khidaamku waa hogaanka bikhidaami baciirihi ratigiisii uu watay baciir waa ratiga wey ayuu qabsaday wandalaqa waana iska baxay falamaa sallaa mucaad markuu salaadii dhammeeyey mucaad dukira daalika ayaa loo sheego waxaa la yidhi arrintaas dukira daalika le waa loo sheego waxaa la yidhi war wiilkii sulaym ahaa oo inay hebelahaa salaada intuu kugu xirtay buu kaa xidhiyo furtay oo halkaa ku tukay faqaala mucaad waxa uu yidhi ina haada bihi la nifaaq waxa uu saa u yeelay nifaaq baa ku jira waad ogtihiin madiine xilligii la joogay munaafiqiin baa jirtayoo munaafiqiintu waxaa la yidhahdaa qofku inuu isqariyo oo waxa way gaalnimo uurka ku qarsado ee afkana islaamnimo ka sheegto si uu u badbaado marka waxay isku qarinayeen si aan la idiin laynin oo gaalada sida loo laynayo mushrikiinta aan la idiin laynin laa ilaha illa waxad rasuullah dhahaya iskala tukada gaalnimadiina hoose ku wada xilligaasay ahayd marka marka ay qarsanaayeen dad badan baa marka maanta dadka ku khalda maanta munaafiqnimo yaa qarsanaya yaa laga baqaya munaafiqnimo laga qarsana qofkii doonaya inuu gaaloobana gaaloobaya kii kalena iska islaamaya qof baa maanta munaafiqnimo ciduu ka baqayo jiro xilna ma jirto saa daraaddeed waa khalad dadka islaamka in la yidhahdo waa munaafiqiin iyo wiil dhallinyaraa iska istaagaya markaasuu wuxuu leeyahay dadkaani munaafiqiin wa waa khalad w dadka muslimiin weeye lamana odhan karo waa munaafiqiin ilaa waxa weeye dee qofkii waxa weye inagu ma garanayno waayo sifaadun baa laynoo sheegay sifaadkaana waa camal baa la yidhahdaa camal munaafiqiin marka qofkii gaalnimo caddaysta un baynu arki karnaa laakiin qof kale ma odhanayno nifaaq baa waxa uu yidhi mucaad ninkaa munaafiqnima u geysay arrintaa la ukhbiranna waan u sheegayaa rasuul allahi sal l slm rasuulka ilaahi baan u sheegaayaa biladii sanaca waxa uu sameeyey wa qaala alfataa wiilkii yarkaana waxa uu yidhi wa anaa la ukhbiranna rasuul allahi sal slm biladii sanac anna waxa uu sameeya rasuulka u sheegaya waa inoo maxkamadda marka waay faqadow calaa rasuuli illahi sal slm rasuulka ilaahay baa loo soo kallahay faqadow way soo kalleheen ay mucaadna waa soo kallahay wiilkiina waa soo kallahay rasuulka ilaahay baa loo yimid calayhi isalaatu wassalaam fa akhbarahu mucaad mucaad baa u sheegay biladii sanaca wixii uu sameeyey alfataa wiilkii yaraa fa qaala alfataa wiilkiibaa waxa uu yidhi markaa wuu isdifaacayaa waa inuu sheegtaa isaguna cududaarkiisa yaa rasuul allahi biyo rasuulka ilaahayo yutiinu lmukfa yutiinu wuu dheeraynaya almukta la joogidaada uu kula joogo cindaka adiga aftaa he intuu salaaddii kula tukado oo kula sheekaysto oo kugu soo daaho uma yarjicu wuu soo noqonaya ilaynaa annagu noo imaanaya fa yutiilu calaynaa haddana wuu ugu dheeraynayaa salaaddii maxkamadda marka ti intuu agtaada ku daaho imaam buu yahayoo waa la sugayaa oo dadkii waa sugaya hadhowba markuu yimaado suurado yar nagu tujin maaye wuu baqara iska qabsanaya oo nagu dheeraynaayo waay bal marka maxkamaddii cadaaladda ahayd oo nebiga calayhi salatu salaam u fiirso fa qaala rasuulu llahi sala alla alay slam weliba intuu carooday ayuu mucaad ku jeensadoo wuxuu yidhi afattaanun anta yaa mucaad war ma mid dadka ka fidmaynayaa tahay diinta fataan oo qofka dadka fidneeya marka laba dhinac ayuu qofku fataan ku noqon karaa isaga oo garanaya oo ugu talagelaya inuu dadkii fidneeyo oo diinta ka cayriyo fataan baa la yidhahdaa oo fidno dadka aada dhex keentid iyo khilaaf iyo shidde iyo dadkii aada fidnaysid oo ugu talageshid iyo min xaytu laa tadri adiga oon garanayn oo isla wanaag sameen inaad dadkii fidnaysid hadda mucaad kuma talagelin inuu waxa weeye dadkii fidneeyo laakiin dheeraynta uu ku dheeraynayo ayaa waxay sababaysaa in dad badan salaaddii ka cararaan soo maaha taa laftigeeda fidna la yidhaahdaayo qofka jamaacadii baad ka cayrisay marka maxaa saa u samaysay wey marka wuxuu yidhi afataanan anta yaa mucaad war mucaadowma mid dadka fidnaynayaa tahay maxaad saan u samaysay oo waxa weeye aada ugu dheeraysay dadka salaada wa qaala lilfataa wiilkii yaraana wuxuu nebigu ku yidhi kayfa tasnacu anta yabna akhii wiilkii walaalkay dhalayow ibna akhii nebiga walaalkii ma dhalin oo wiilkan waa ansaar laakiin waa macnaha dee walaalkii islaamnimoa taasa laga wada oo macnaha qofku markuu wen yahay iyo waata inaguba dee adeer aynu iska dhahna soo ma qof walba waka marka wiilkii walaalkay dhalayo aan adeerka u ahaayo adigu seebaad samaysaa haddaad tukanaysid buy ha salaadaadii bal inay saxan tahay iyo in kale halla kala ogaadee maxaad samaysaa qaala waxa uu yidhi wiilkii yaraa ha idaa sallayta markaad tukanaysa maxaa samaysaa buu nebigu qaala waxa uu yidhi wiilkii aqra'u bifaatixati alkitaab anugu faatixadaan akhriyaa wa as'alu allaha aljanna jannadana ilaahay baan weydiistaa wa acuudu bihi min annaar naartana ilaahay baan ka magan galaa wa innii anigu laa adrii ma garanaayo maa dandanatuka wa dandanatu mucaad anugu wuxuu yidhi anigu faatixadaan akhriya ilaahayna jannaan weydiista naarna waa ka magan gala amaa anigu ma garanaya maa dandanatuka dandanada waxaa la yidhahdaa waxaan aad akhriyaysaan oo la nuulnuuleen macnaa hoos u akhriyaysaan qur-aankaan baradan oo aad akhriyaysaan aniga macnihiisa ma garanaayo ha marka dandanada waxa lagu yaha luqadda carabiga macnaha kalaamka qofku uu akrinaayo oo hoos u akrinayo oon markaa la fahmaynin nuuxnuuxsiga nuuxnuuxsigiinaan aad waxa weeye akriyaysaan aniga maba fahmaayo hadda qofku hadduuna wixii fahmayna waa ku daalayaa sooma hadda qofku markuu qiraacada fahmaayo haddii la dheereeyo ma dareemayo leanna wuxuu la soconayaa macnaha qur-aanka moogta laakiin hadduuna garanaynin haddee waa madmadobaa la fi alka ma garan waa ku daalaya ani ma garanaya buu yidhi marka waxaan aad akridaan oo tirada badan aniga ma garanaayo ayuu yidhi marka nabiga calayhi marka ninkaan run buu sheegayoo haddee man qur-aankaan iyo macnihiisa wiil iska beer falasho ah oo beer ku mashquulsanba qaala nebigu wuxuu yidhi markaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam innii aniga wa mucaad iyo mucaadba xawla haadayni nudandiru riwaayadaha qaar waa saa lakin hadda xawla haadayni ow naxwa daabi laakiin wuxuu riwaayadaha qaar ahaya innii aniga iyo mucaadba nudandinu xawla haadayni ay maxay tahay jannadana ilahay baan weydiisanaynaa naarta ilahay baan ka magangelayna waa intaa un annagu lafteeyagu labadaa un baan ku dul wareegaynaa inaanu ilaahay janno weydiisano naarna ilaahay ka magan gallo halkaa marka nebigu muxuu u iqraariyey in faatixada keliya la akrin kara sow maaha oo wiilkii kuma inkiro maxkamaddii markay dhammaatay marka faqaala alfataa wiilkii waxa uu yidhi markaa walaakin hadalkii wuxuu daba joogaa wiilku soo munaafiq baa tahay lama dhihin hadalkii buu rabaa inuu ka jawaabo walaakin sayaclamu mucaad mucaad waxa uu ogaan doonaa a walaakin sayaclamu wuu ogaan doonaa mucaad idaa qadima alqowm haddii cadowgii soo galo halka qoomka waxaa loo jeedaa ciidankii iyo gaaladii hadday soo duulaan oo jihaad la isugu soo baxo buu ogaan doonaa inaan munaafiq ahay iyo inaan mu'min ahay waqad khubiruu buu yidhi waana la sheegay raabigu wuxuu yidhi waxaana la sheegoo laga soo warramay ana alcaduwa cadowgii qad atow inay yimaadeenoo jihaad baaba loo diyaargaroobi marka wuxuu yidhi birri markii dagaalka la galo baad ogaan doontaa inaan munaafiq ahay iyo inaana munaafiq ahayn mucaadi leanna munaafiqiintu maxay ahaayeen markii dagaal yimaado guryahay ku hari jireen guryahay ku hari jireen markii la warkaalee soo baxo jihaadka aada waxa weeye daruna abay ohan jireen masankayada annagu waan iska haraynaa oo halkaana joogaynaa noocduda ma ay aadi jireen marka jihaad sidaa daraaddeed ninka jihaadka aaday dee wuxuu ah nin mu'mina laakiin waa jihaadkee ha ma aha kenya waa kii gaala iyo islaam dagaalamaya muslimiinta kii lagu dagaalamay ma aha qofka mu'minkaa markay muslimiintu dagaalamaan waa kan cararo gurigiisa xirta kaasaa mu'mina laakiin markay gaal iyo muslim noqoto ha markaa weeye marka loo baahan yahay raganimada iyo iimaanka iyo inaad maydaanka tegtid waka waay qaala waxa uu yidhi faqadimuu way soo galeen cadowgii dagaalkii baa la galay jihaadkii fastushhida alfata wiilkii waa waa shahiid allahu akbar waa shahiid waa la dilay jihaadkii baa lagu dilay shahiid buu noqday marka he qof mu'minaa shahiid noqda soo maaha halkaa waa caddaatay marka inuu mucaad kalaamkiisii ku khaldamay oo waxa weeye uu yidhi wiilkaa waa munaafiq soo maaha waa shahiiday marka wiilka faqaala rasuulu llaahi sala allah alay slam rasuulka ilaah baa waxa uu yidhi bacda daalika markuu wiilkii shahiiday limucaad mucaad waxa uu ku yidhi war yaa mucaad mucaadow maa facala muxuu sameeyey mucaadow muxuu sameeyey maa facala khasmii khasmuka war wiilkii ina la doodayey xaalkiisii ka war muxuu sameeyey qaala waxau yidhi yaa rasuula allah mucaad baa yidhi sadaqa allah ilaahay baa run sheegay waxau yidhi wakadabtu ana been baan sheegay istushhida wiilkaasi wuu shahiidayo nin mu'mina buu ahaa waa qirtay marka mucaad soo maaha khaladkiisii waka akhrajahu ibnu khusayme ayaa saa ku soo arooriyey fii saxiixi walbayhaqiyu bisanadin jayid shaahidna waa leeyahay oo waxa weeye maaragtay shaahid buu leeyahay kale oo waxa weeye maaragtay sugan ayuu leeyahay bu yihi sheikhu raximah llahu tacaala xadiidkaa marka waxaa loo deliishaday in qofku faatixada keliya hadduu akriyo salaadiisii inay saxiixi tahay waayo ruknigii wuu la yimid sunno sunno ayay noqonaysaa marka qiraa'adan kale waxaa laga hadlaya hadda waa waa labada ragcadood oo hore ee ragcadaha dambe ma aha siday noo imaan doonta hadda casr baynu tukanay soo maa labada ragcadood oo hore sow faatixada iyo suurad kuma aynu akrineen faatixada keliya haddaad akriyo khalas yak waa ku filanta waay tacliiqana wuxuu ku keenayaa shiiku axaadiid daciifa inay jiraan oo baabkaa ku soo arooray laakiin inay daciif yihiin ee sida saxiixa uu xadiidkaa yahay waxa weyso waay ciwaanka ku xiga wuxuu yidhi shiiku aljahru kor loo qaado wاlsraaru hoos loo akriyo fi salawaati اlhamsi salaadaha shantaa waayra iyo wii waqayriha iyo wixii kalaba ay macnaha ragcadaha qaarna kor baa loo akrinayaa qaarna hoos baa loo akrinaya waa macluum waa la wada garanaya sooma waa saa ayuu rabaa inuu inoo baabay wa kaana salى اllahu alayh wali wasalam waxa uu yidhi ha waxa uu yidhi wa kaana salى اllahu alayh waalih wasalam nabiga calayhi salatu salaam yajharu waa la jahri jiray bilqiraa'ati qiraa'ada fii salaati subxi salaada subax labadeeda ragcadood waa la jahri jiray wa fi ragcatayni labada ragcadood aluulayeyni oo horeeya oo fi lmaqrib maqribka iyo walcishaa cishahana waa la jahri jiray wa yusiru wuu siraysan jiray bihaa qiraa'adii fi duhri duhurka afartiisa ragcadoodba waalcasri aarki afartiisa ragcadoodba wataalita midda saddexaadoo min almaqribi maqribka ah iyo walukrayeyni waxa weeye waalakhiirayni waxa weeye labada dambe oo cishaha min alcishaa arrintaas marka wuxuu yidhi shiikhu tacliiqa hoos markuu inoogu qabanayo wuxuu yidhi calaa haada buu yidhi ijmaacu lmuslimiin waa ijmaac buu yidhi sababtu waxa weeye kulli muslimiintu meelay joogaanba arrintaana waa ijmaac cid diidayna maba jirtaba oo waxa weeye waa arrin daahira sida waxa weeye ay uu ka soo guurinayo imaamu nawowi iyo sida ay yidhaahdeen kayrkoodba waxa weeye waa arrin ijmaaca oo aan wax khilaafa ku jirin marka imaamu nawowi uu ka soo raraya inay yidhahdeen ummaddu khalafan can salaf bay ka soo dhaxashayo waa ijmaac wey khilaaf kuma jiro marka qof walbana waa yaqaanaa sooma waa waadix wa kaanuu yacrifuuna waxay saxaabadu ku garan jireen wa kaanuu ay saxaabadu yacrifuuna waxay ku garan jireen qiraa'atahu qiraa'adiisa fii maa yusiru wixii uu qarsado hoos u akriyey fii maa yusiru bihi wixii uu qariyey waxay ku garan jireen bidiraabi lixyatahu waxa weeye garkiisa dhaqdhaqaaqa uu isku dhacdhacay nebigu gar weyn buu lahaa waxa wey marka qofku markuu qiraa'ada akrinayo sow dhaqdhaqaajin maya daamankiisa marka garkiisa dhaqdhaqaaqiisa ila way ka dambeeyaane bay garan jireen inuu nebigu qiraa'o akrinayo saasay ku dareemi jireen imaam albukhaari iyo abu daawuud iyo baa warinaya saasay dhihi jireen waay wa biismaacihi sidoo kale aayadda uu akrinayo iyo suuraddoo akhriyana waxay ku dareemi jireen wa biismaacihi iyaahum alaayata axyaanan inuu aayad aayad mar maqashiiyo waa goorma waa markiis uu hoos u akrinayo soo maaha ha imaam albukhaari iyo muslim baa kaana warinaya ee macnaha salaadda sirriga ahayd oo casarka oo kale hadda ayuu marmar markuu qiraa'ada akrinayo ayaan kelmado ka maqli jirna bay dheheen sabbiisma rabbika alaclaa so wax yar la maqli maayo markaa waa saas oo kale inuu imaamkii wax yar codkii kor u qaado si dadku wax yar maqlaan laakiin ma aha qur-aankii o dhan inuu kor u qaaday oo la jahray mana salaadana waxba uma dhimayso oo wax dhibaato ah male intaasi waa salaadaha marka lala jahrayo ee hoos loo akrinayo saasay ku garan jireen wa kaana yajharu biha aydan wuxuu kaloo nebigu la jahri jiray qiraa'adii fii salaati اljumuca jumcada wuu la jahri jiray waalciidayni labada ciidaynkana waa la jahri jiray ha intaa markaa waxaad ka egtaa bu fi salaati ciidi kitaabka axkaam alciideynka walistisqaa salaada waxa weeye roob doonta roob doonta salaad bay leedahay la tukado ee waxa weeye in foox iyo inta la shido oo ciyaalku waxa weeye lasoo saaro oo la war waxba kama jiraan salaad wey waa la ducaysanaya ilaahay baa la baryaa laba ragcadood baa la tukanaya salaatulistisqaa baa la yidhaahda waka waalkusuuf kusuufkuna waa la mid oo waa qoraxmadoobaadka ama dayaxmadoobaadka labadaba waa la yidhaahdaa kusuuf iyo khusuufe taasna waxa weeye iyadana waxaa warinaya imaamu albukhaari ayaa warinaya hayrkii labadaba nebigu waa la jahri jiray salaada salaatulkusuuf baa iyadana la yidhahdaayo laba waxaa la tukadaa laba ragcadoodo ilaahay baa la baryaayo nebigu waa tuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qoraxda iyo dayaxa uma madoobaadaan limowti axadin walaa lixayaatihi qaar baa dadka waxay aaminsanaayeen jaahiligii hadday qoraxdu madoobaato ama nin cadiimaba dhalanaya ama nin cadiima dhimanaya ha saa daraaddeeda maalintii wiilkii ibraahim nabiyulla nebi maxamed wiilkiisii ibraahim oo ay dhashay maria markuu dhintay ayaa qoraxdu madoobaatay se yidhahdeen waxay u madoobaateen limowti ibraahim markaasuu nebigu wuxuu yidhi waa aayataani min aayaati illaahi umana madoobaadaan qof dhimashadii iyo waxa weeye noloshiise ilaahay baa addoommadiisa ku cabsigeliyee haddii aad aragtaan arrintaasoo kale fasalluu tukada wadcuu barya ilaahay wastakfiruu watuubuu ila allah taasaa la rabaa marka ee laakiin inta foox la shido oo ciyaalka malcaamadda marka ad arki jirdheen soomaaliya malcaamadda inta foox laynoo dhiibo baynu waxa weeye xaafadaha wareegi jirn laa ilaaha ila allah laa waxaasoo waxba kama jiraan salaadaa la imaanayaa waa la tukanayaa qiraa'adaa la dheeraynaya ilaahay baa la baryaya laakiin foox waxna ma keeno waxna ma ma ma ma celiyo marka salaada ciideynka iyo jumcada iyo istisqaaga iyo kusuufka intaba nebigu calayhi salaatu salaam waa la jahri jiray qiraa'ada oo kor buu u qaadi jiray intubana waa laba laba ragcadood jay haddana wuxuu inoo baabeeyey shiikhu aljahru wاlsraaru fi اlqiraa'ati fi salaati اleyl aljahru inuu nebigu kor u qaadi jiray wاlsraaru ama siraysan jiray fi اlqiraa'ati qiraa'ada fi salaati اlleyli salaatuleylka labadaba oo ku bannaan tahay inaad hoos u akrisatid iyo inaad kor u qaadid labadaba way bannaantahay waay waxa uu yidhi marka shiiku laakiin inta badan kor buu u qaadi jiray nebigu wa amaa fii salaati leyl buu yidhi fa kaana taaratan yusiru mar hoos buu u akrin jiray wa taaratan yajharu marna kor buu u akrin jiray labadaba waa ka sugnaatay laakiin wuxuu u badnaa nebigu inuu kor u akrin jiray salaatu leylka inuu kor u akrin jiray ayuu u badnaa sidaa daraad amaa buu yidhi tacliiqa shiikhu wuxuu ku qabtay buu yidhi amaa fii salaati nahaar maalinta sunanka la tukado kuma soo aruurin waxba mana sugna in la yidhaahdo kor looma qaadi karo laakiin sidii sunnaha ficilkaa ahayd hoos baa loo akrin jiray laakiin nebigu waxba kama dhihin marka salaatu leyli matna salaatu nahaari waxay salaada maalinta la tukanayo waa habeenka midda jahriga iyo israarka labaduba ku sugnaadeen laakiin maalinta sunnaha caadiga ah oo dadku isticmaalaan oo istimraarka ah oo saxaabadii iyo kulli waxay ahayd in maalintii hoos loo akriyo haddaad sunno tukanaysa waa waxa uu yidhi marka sheikhu raximah allahu tacaala wa ama fii salaati leyli salaada leylka fa kaana taaratan yusiru wa taaratan yajharu taas marka waa saxiix inuu marna kor u qaadi jir marna hoos u akrin jiray wa kaana idaa qara'a haddii uu akriyo wa huwa fi lbeyti isagoo guriga ku jira yusmicu waa maqashiin jiray qiraa'atahu qiraa'adiisa man fi lxujrati qofkii xujrada ku jira macnaha guriga oo dhan hadduu gudihii ugu jiro xujradu waa daaradda iyo waxa weeye qolka yartaa ama waxa weye maaragtay fadhigoo kale qof aduu gurigii guriga nebiga calayhi salaat salaam geligiisa wuxuu ahaa qol yar daarad yara leh wax yara ma ahan guryaheenna waaweyn oo maanta dee dhowrka qola marka xujra qol kala seexana waa la yidhahdaa macnaha xoogaa haddii uu xataa gudaha ku akrinayana ee qofkii xoogaa ka fog nebiga calayhi salaat salaam waa maqli jiray qiraa'adiisa waa markuu tartiib uu xoogaa hoos u akrinayo oo qiraa'ada kor aad uguma dhawaaqi jirin wa kaana rubbamaa rafaca sawtahu marmarna waxaa dhici jira inuu kor u qaado aktar min daalika intaa uu ka kormariyo xataa yusmichu ilaa uu maqashiiyo man kaana qofkii ahaaday waxa weeye calaa cariishihi ay macnaha guriga oo dhan qofkii ku jira qofkaas ay khaarij alxujra qolka uu nebigu seexday bannaankiisa qofka jooga iyo kulli waa maqli jiray calaa kulli xaal intaba waa ku sugnaatay gurigaaga qolkaaga haddaad ku tukanaysa qolku soo ma dhici karto inuu barsad yaroo ka go-aanaya leeyahay qolka haddaad ku tukanaysid in waxa weeye qofka kuu dhow uu maqlood xoogaa yar kor u qaadid iyona inta kor u qaadid qofka xataa daaradda iyo jooga uu maqlo labadaba waxa weeye waa saxiix oo wax dhibaato ah male mutawasit baa la rabaa marka sida nebigu uu amray oo waxa weeye abubakar iyo cumar uu amray mutawasit dhexdhexaada ayaa la rabaa wa bidaalika amara taasuu nebigu amray ay dhexdhexaad in laga dhigo abaabakrin abaabakrin buu amray wa cumar cumar buu amray radia allahu canhuma wadaalika waxayna ahayd xiinamaa waqtigii kharaja uu nebigu soo baxay leylatan hameen buu soo baxay markaasuu wuxuu soo maray faidaa huwa biabi bakrin abi bakr sidiiq weyn radia allahu canhu oo yusallii tukanayo yukhfidu sawtahu nin cod dabacsan buu ahaayo abubakar waxa weeye aadna u oohin badanoo qalbi jilicsanoo waxa weeye qiraa'ada kor uma qaadi jirin khushuuc badan buu ahaa marka isagoo tartiib u akrinayuu soo maray wuu ka gudbay suu cumar buu soo maray wa mara bicumar ibn khaaab nin walba gurigiisii uu joogaa nebigu habeennimuu soo baxay keligiisa iska soconaya ma ahayn dee nebigu madaxdan hadda qoryaha lagu waardiyeeyo oo ciidanku daba yaacayaan oo wixii ay soo maraan xataa jiirayaan ma ahayn ya waa khatar waa ku jiirayaan hadda day soo maraan marka ma ahayne keligiisa iska socon jiray waardiyana ma lahaynba ilaah baaba nebiga yidhi yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballaqta risaalaka wallaahu yacsimuka min annaas ilaahay baaba waardiyeykaaye ma cid buu waardiye uga baahan keligiisaa iska soconaya waay markaasuu cumar soo maray oo yarfacu sawtahu codkiisa kor u qaaday markay waagii baryey marka oo ay u yimaadeen ayuu wuxuu ku yidhi abubakr buu weydiiye wuxuu yidhi abubakrow yaa abaabakrin abubakrow marartu waan ku soo maray wa anta tusallii adoo tukanaya tukfidu min sawtika hoos u dhigaya codkaaga qaala waxauu yidhi abubakar yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow qad asmactu waan maqashiye ma naajaytu ciddii aan la faqayey waan gaarsiiyey yaa rasuul allah ey ilaahay aniga waa ay maqlayey wey anugu codkayga ilaahay waa ay maqlayey soo ma aha haa anugu tartiiba isaga akhrisanaya cid kale inay maqashana ulajeedadayda ma ahayn ilaahayna waa maqlayay haddaan tartiib u akriya iyo haddaan kor u akriyaba cumarna wuxuu ku yidhi cumarow waan ku soo maray adigana adiga oo kor u qaadaya codkaaga qaala cumar waxau yidhi isaguna yaa rasuula allah waxaan doonaayey uuqidu inaan toosiyo alwasnaan maaragtay kuwa lulmaysanoo xoogaa qofka hurdadana xoogana aan ku jirin hurdadana xoogaa maaragtay hurdahayso ayaa rabay inaan toosiyo oo intuu ka kaco hurdada oo waxa oo agagaarka jooga inay tukadaan shaydaankana wa abrudu shaydaan shaydaankana waan ku cayrinay oo agagaarka inuu shaydaanku ka cararaan rabay cumar ibn khadaab shaydaanku ma dhowaan jirin waa ka carari jiray oo nebigu wuxuu yidhi haddii dariiq aad maraysid shaydaanku ku soo beegmo wuu ka leexanayaa dariiqa kaleu maray wuu ka baqi jiray shaydaanku cumar ibn khadaab qawiya buu ahaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi sala slam labadoodii midna kuma inkirin fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi yaa abaabakar abaabakarow irfac min sawtika shay-an xoogaa yar kor u qaad ee dhexdhexaad ka dhig cumarna wuxuu ku yidhi ikfad min sawtika shay-an adiguna codkaaga xoogaaya hoos u dhig oo labadoodiiba marka mu- dhexdhexaad buu isugu keenay sow maaha waa tii uu nebiga marka isagu samayn jirayo saas ayuu amray rawaahu abu daawuud baa wariyey xadiidka iyo xadiidka soo socda oo dambaba wasaxaxahu xaakimna waa wariyey wasaxaxu alxaakim wawaafaqahu dahbiy marka halkaas waxaa laga qaatay qiraa'atu leyl in dhexdhexaad laga dhigayo ha waka taraawiixduna waa la mid oo salaatooyinkii taraawiixdu waa isku mid wa kaana yaqra'u nebigu wuxuu akhrin jiray wa kaana yaquulu nebigu waxa uu ohan jiray calayhi salaatu wasalaam aljaahiru kan kor u qaadaya bilqur'aani qur-aanka kaljaahir buu la mid yahay kan kor u qaaday buu la mid yahay jaahir buu ahaa aljaahiru kii kor u qaadaya bilqur'aani wuxuu la mid yahay kaljaahiri bisadaqa kii sadaqada muujinaayey walmusiru kan qarsanayo hoos u akhrinayana bilqur'aani qur-aanka wuxuu la mid yahay kalmusiri bisadaqa kii sadaqada qarsanaayey oo hoos u bixinaayey kee fadli badan marka kan qaryaha fadli badan soo ma liannahu toddobadii jannada lagu gelaaya carshiga ilahi lagu harsanayay maxaa ka mid ahaa man anfaqa sadaqatan man tasadaqa sadaqatan fa asaraha xataa laa tunfiqa yamiinuhu xataa laa tunfiqa shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu marka sadaqatu siri waa ka ajar badan tahay waxa weeye sadaqada la muujiyo laakiin waa sadaqadee waa midda tadawuca ah amaa zakada oo waajibka ah in la muujiyaa fadli badan buu leeyahay imaam nawowi raximah allahu tacala sababtu maxay tahay xataa laa yadunna daanun inaad si aan qof kuugu malaynin inaaday sakada bixin xoolaad leedahay boqol geelaa haysata haddaadan soo qabanoo waxa weeye sakadii ka bixin oo un aadan dadkii ku ogaanin ee maalin walba aada neefkii mid u qaraysid dadku waxaa laga yaabaa inay u maleeyaan ninkaani sakada kama bixiyo xoolaha shakigaasi uunan u imaanin tuhmada qofka mu'minkaana waxa la rabaa inuu meeshii tuhmada uu ka dheeraado naftaada inaad dhigtid maaha mawdica tuhma laakiin wixii sadaqaah oo aada aan dee maarata siriya tadawuca in la bixiyo hal maroo kaley wanaagsan tahay bay dhaheen markii la rabo dadka in lagu dhiiriyo oo sidii nimankii niman gaajooday oo abaare kusoo dhacdaa nebiga maalin u yimid markaasu wuxuu nebigu war waxa lagu sadaqaysto oo dadkiibuu la hadlay markaasay dadkii wax yara keenkeeneen hadhowbaa nin baa wuxuu keenay jawaan dhan oo lacaga oo jiidayo oo qaadi kari waayo nabigi intuu farxay wuxuu yidhi man sana fi lislaami sunatan xasana falahu ajruha waajru man camila biha ilaa yowmika dadkii baa ku dayday marka marka markaasoo kalena ajarkeedii ma nusqaamayo way fiicanta laakiin sida caamka ah waxaa fiican sadaqadaa sirigaa in la qariyo baa fiican wa ka saasuu marka nebigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye qur-aankana in hoos loo akhristaa wanaagsan weliba markaa keligaa iyo tahay weliba hadda markii qur-aanka salaada ma ahe marka kale oo qur-aanka la akhrisanaya masaajidka dhexdiisa in kor loo qaado ma fiicno oo dadkoo dhan istaswiishiyaan walaa yajhar bacdukum bilqur'aani calaa bacdi qofk ina qof kale yuuna kula jaarin qur-aanka oo isku tashwiishinina leeyahy marka qof walba inuu hoos u akhristo baa fiican ilaa markii dee ciyaalka oo kale iyaga markay xifdinayaan oo malcaamadda taasi waa baab gaar oo waxaa la rabaa inay ku qabtaan oo ku xifdiyaan oo taasoo kale dhib mara waay hadduu salaatuleylkii marka ka soo baxay shiiku ayuu wuxuu inoo galay haddana maa kaana yaqra'uhu sala allahu calayh waali wasalam fi salawaati alkhams shanta salaadood oo waxa weeye waajibka nebigu qiraa'ooyinka uu ku akhrin jiray ay bacda alfaatixa laga hadlay وأmا mا kاn sلى الله عليه وسلم يقرأه في السلواaت سلواaتka نبga عليه الصلa سلام وxuu ku أkrin jiray miن الصور والآياaت ama آياaت oo iyagu suurad aan dhamaystirnayn ayuu mararka qaarkood أkrin jiray فإنa ذلكa يkتaلف wuxuu arintaasi ku kala bedelan tahay باkتiلاaف السلواaت الخمس سلaaduhu say u kala bedelan yihiin oo u kala duwan yihiin وغayriha iyo غayrkoodba wahaaka tafsiilu buu ku yidhi daalika arrinta annagoo kuu tafsiilinaynana waatan mubtadi'iina ka bilaabayna bisalaati alula salaada ugu horaysa waa salaadee salaada ugu horaysa ay salaatu subx kow salaat lfajri salaadii subax kaana sala allahu calayh waalih wasalam yaqra'u fiiha waxa uu akrin jiray bidiwaali kuwa ugu dheer dheer almufasal mufasalka ay subaxa hore hoose dadka qaarna jallaad bay dhahaan so jallaad lama dha ha koonfurta jallaad baa laga yahay subax baa xag ilkaha kale iyo dad subax toddobada subax oo qur-aanka jallaad baa la dhahaa almufasal marka waa subaxa hoose ama jallaadka hoose kaa u taqaano xagee ka bilowdaan cadana xujuraad qaaf baa sida saxiixa culimmadu waxay leeyihin waa in laga bilaabo qaaf laakiin inagu soomaalidu weligeen waxaynu haysanay xujuraad inay ka bilaabato qaar maxamed ben adugu waa intaa adu waa wixii qaaf iyo xujuraad iyo ka hooseeya waa intaasaa waxaa la yidhaahdaa subac oo hoose oo waxa weeye subaca khamiistana way dhahaan subaca khamiistana waa la dhahan maxay u bixiyeen manaa maalinta khamiista la akriyaa miya jalaadka khamiis maalinta khamiista lagu khatimaa miya ya ha subciiba waa maalin marka khamiistaa loogu dambaysiiyaa jumcaha fasaxa miya marka jumcahana ma la akriya jayid albaraa laga soo bilaaba ha jumca lasoo bilaabay khamiisaa lagu khatimay waa markaasaasay ka wadan marka waa mufasalku waa sida shiiku wuxuu yidhi qaaf in laga bilaabo wey sida saxiixa laakiin qaaf iyo xujuraad iyo kaa doonto ka bilow wey waa intaa hoose wey leanna hadda qaaf iyo xujuraad iyo waa isku dhow dhow yihiin soo ma oka almufasal intaa hoose buu akrin jiray salaada subax leanna salaada subax xoogaa buu dheerayn jiray nabiga calay slat slaam wa kaana axyaanan yaqra'u joogto ma ahayne axyaana wuxuu akrin jiray idaa waqaca idaa waqacat ilwaaqica hay ayuu mararka qaarkood ku akrin jiray wa naxwihaa iyo wixii la mid oo mina suwar suuraha la mida ayuu akrin jiray fi ragcatayni labada ragcadood buu mararka qaarkood u qaybin jiray labada ragcadood buu u qaybin jiray waka imaamu axmed iyaabaa warinaya ibnu khusayme iyo waana xadiid saxiixa oo waxa weeye xaakim uu saxiixiyey imaamu dahabina ku waafaqay waka wa qara'a nebigu waa akriyey mar buu wuxuu akriyey min suurati duur ayuu ku akriyey adduurna waa ku akriyey wadalika waxayna ahayd fii xajat alwadaac xajat alwadaac subaxdii markuu nebigu dadkii uu tujinayay subax xajat alwadaac subax ka mid a ayuu wuxuu ku akriyey fii suurati duur imaamu albukhaari iyo baa warinaya oo waxa weeye muslimi waka wa kaana axyaanan waxa uu mararka qaarkoodna akrin jiray qaaf walqur'aani almajiid waa ku akriyey wa naxwiha iyo wixii la mid ah fi ragcati luulaa ragcadda hore ayuu ku akriyay marka iyadana waa sugantao imaamu muslim ayaa warinaya marka adigu suuradahaasoo dhan nebiga waa ka sugnaa wa kaana axyaanan waxaa dhici jirtay weli salaad subax aynu ku dhex jirnaa yaqra'u inuu akriyo biqisaari lmufasal suuradaha gaagaabanoo hoose ida shamsu ku wirad iyo wixii camo ka hooseeya iyaa la yidhahdaa biqisaar iyo wanaasicaad iyo wax ka hooseeya ayaa la yidhahdaa biqisaari lmufasal waxa weeye ida shamsu ku wirad dee shamsu ku wirad waa hal safxa soma waa waxyar waa wa qara'a wuxuu akriyay idaa zulzilat iyaduna waa yar tahay soo maa waa yar tahay marka hadda kitaabka markaa haysataan meesha uu shiiku idileeyahay ma ujeedaan ida shamsu ku wirad hadda markuu kuu qoray labada raqam oo isku kiin daba dhigay ma garanaysan siddeetan iyo kow iyo shan iyo toban buu isdaba dhigay yaa garanaya labadaa raqam macnaha laga wado haye aay aayadaheeda marka ida shamsi ku wirad ma shan iyo toban aayadoodba waa ka badanta marka halkaa waxaa laga yaabaa inuu shan iyo tobankaas xoogaa khalad kaga dhacay sida saxiixa waxa weeye waa sidaas waxaa laga wadaa raqamka hore waa raqamka suuradda hadda ida shamsi ku wirad waa suuradda siddeetan iyo kowda qur-aanka kaga dhacda waleyl sidoo kale wakaa waa sagaashan iyo sagaal waa saasaa laga wadaa marka raqamka dambana wuxuu ka wadaa aayadaheeda ayuu ka wadaa waay walaylna misideed aayadoodba aayadaha waxay mudeen khalad ku jira maya idaa zulzilad weeye walayl maa idaa zulzilad idaa zulzilad soo sideed aayadood maa waa ka marka saasuu ka wadaa sheiku raqamka dambana mar walba waa waa aayadaha raqamka horena waxa weeye waa suuraddu ku kugu siinay fi ragcatayni labada ragcadoodba kiltayhimaa labadii ragcadoodba wuxuu ku akriyey idaa zulzilad xataa qaala raawi ilaa uu yidhi raawigii falaa adri ma garanaayo annasiya rasuulu llahi sala allahu cala slm rasuulku ilaahay ma ilaawo am qara'a daalika camdan mise kas buu ugu akhriyey marka labadii ragcadood oo salaada subax ayuu labadiiba wuxuu ku akhriyey idaa zulzilat ilardu zilzaalaha rawaahu abu daawuud ayaa warinaya waana xadiis saxiixa oo waxa weeye sugan marka way bannaan tahay in suurad lagu soo celiyo labada ragcadood la xaraj wax dhibaato ah male marmarka qaarkood w waxa uu yidhi markaa wa qara'a waxa uu akriyay nebiga calayhi salatu asalaam maratan mar buu wuxuu akriyay fii safari isagoo safar ku jira qul acuudu birabbi alfalaq ragcadda hore wa qul acuudu birabbi innaas ragcadda dambe salaadii subax garo iyadana waa sugan tahay oo nabiga alay sla slam waa ka sugnaatoo rawaahu abu daawuud iyo ibnu khusayme iyo ayaa warinaya waa ka oo waa saxiix oo safar buu ku jirayo uu iska soo gaabinayey wa qaala licuqbat bni caamir waxa uu ku yidhi radia allahu canhu wuxuu nebigu ku yidhi iqra' akri fii salaatika salaadaada ku akri almucawadatayni labada mucawadateynka oo ilaahay lagu magan galo qul acuudu birabbi alfalaq iyo waxa weeye qul acuudu birabbi innaas weeye famaa tacawada waxa weeye mutacawidun bimilihima mid magan gala ma magangelin ilaahay maarata markuu magangelayo iyaga oo kale wax la mida ee macnaha labadaa suuradood waa kuwa ilaahay looga magangala shaydaankae shaydaanka ilaahay kaga magangala oo akhri oo qur-aanka markaad akhriyaysid iyo waxa weeye salaadda markaad tukanaysidba ku akhri rawaahu abu daawuud iyo ayaa warinaya bisanadin saxiix weliba witrigoo kale iyo nebiga wuxuu samayn jiray witriga inuu waxa weeye ku akriyo oo ragcadda hore witriga saddex ragcadda hore sabixisma waa inoo imaan doontaa ragcadda dambe qul kaafiruun ragcadda ugu dambaysana qulhuwallaha iyo qul cibrabilfalaq iyo rabinaas iyo inuu isku raaciyo marna uu qulhuwallaha keliya ku akriyo marka ilaahay in laga magan galo shaydaanka dee baa loo baahan yahay waana ilaahay baana looga magan galaa suuradaha wa kaana axyaanan yaqra'u mararka qaarkoodna wuu akrin jiray biaktar min dalika oo wuu dheerayn jiray haddii uu rabo ha wa kaana waxau ahaa nabiga calayhi sala slaam yaqra'u mid akhriya bisittiina aaya lixdan aayadood fa aktar iyo wixii ka badan haye lixdan aayadood waa wax badan sooma way badan tahay oo waxa weeye hadda aliflaamin sajde iyo oo aynu ku tukanno waxa weeye jumcada waa soddoma iyo halataana waa soddon iyo kow balfir marka waxaa dhici jiray hal ragcad inuu nebiga calayh sala slam uu lixdan aayadood ku akriyo ilaa boqol sida bukhaari iyo muslim ay warinayaan waxa weeye marka nebigu qiraa'adiisu waxay ahayd qiraa'o kala duduwan ee wax joogtaa ma ahayn sida dadka qaarkood iska sameeyaanoo allahu akbarta un laazina wa shamsi iyo ay iska fududaystaan waa qaala bacdu ruwaatii qaarkood waxay yidhaahdeen laa adri ma garanaayo fii ixda ragcatayni miyuu ku akhriyey ow fii kiltayhima macnaha lixdanka markay sheegeen ma labada ragcadood buu u qaybiyey mise hal ragcad buu ku akhriyey ma garanayo ilaa miin ilaa mia baa soo aroortay xataa ilaa boqol inuu nebigu akhriyey wa kaana yaqra'u wuxuu akhriyey nabiga calayhi salaatu wasalaam uu akhrin jiray suuradda la yidhahdo arruum ee suuratu ruum waa suurad dheer lixdan aayadood waayo sooma waa ka ayaa dhacday inuu akriyey oo uu maaragtay ku tukaday salaadii subax waa ka wa axyaanan bisuurati yaasiin suuratu yaasiinna waa siddeetan iyo saddex aayadood iyo wey waa dheer tahay sooma waa ka aayadaheedaa gaagaaban weliba wa maratan salla subxa subaxdii buu tukaday bimaka maka ayuu ku tukaday fastaftaxa waxa uu ku furfurtay nabiga calayhi salaatu salaam qad aflaxa almu'minuun ee waa dheer tahay iyada boqol iyo sideed iyo toban aayadooda soo ma waa dheer tahay markaa suuratu mu'minuun waa noo soo socota waa suurad dheer waa ka marka nebiga qiraa'adiisu sidaasay u kala duduwanayd oo waxay qiraa'o kala duduwan oo waxa weeye aan maaragtay hal nooc oo joogto ah ahayn bay ahayd wa ka laakiin xataa jaa'a mu'miniin ma uu dhammaynay xataa jaa'a ilaa uu yimid dikru muusaa wa haaruun markuu soo gaaray ow dikru ciisa waa shaku raawiye markuu soo gaaray aayadda lagu sheegay waxa weeye nebiyullaahi muusa iyo nebiyullaahi haaruun waa qowluhu tacaala markuu soo gaaray weeye uma arsalnaa muusa uma arsalnaa muusa wa akhaahu haaruuna biaayaatina wa sulطaanin mubiin halkaa markuu soo gaaray ayuu waxa weeye ku rukuucay amaa aayadda ciisa waxa weeye waa aayadaha ka sii dambeeya oo dhowr aayadood baaba udhexeeya arbaca aayad saasaa udhexeeya wajacalna bna maryama waummahu aayatan wa aawaynaahumaa ilaa rabwatin daata qaraari daata qaraari maci soo mahay aayadaha markuu soo gaaray ayuu ku rukuucay ila way dheer tahay mu'minuuna suurad dheer wey ya ilaa meesha waa konton soo ma waka marka lixdankiibuu u dhaweynayay waka marka taasna nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ka sugantaa waa xadikaa saxiixa waa waxa u marka sababtuu nebigu u rukuucay maxay ahayd ma aha inuu dhameeyey bacda ruwaad baa waxay yidhaahdeen markuu halkaa marayo ayaa akhadatu waxaa qadartay sacla macnaha sacad waxa waa socaalkii qufac baa qabtay oo waxa weye wuu reexyooday markaasuu iska rukuucay farakaca ee maaha inuuba dhammayn lahaabaa dhici karta ee nebigu markuu qufacayoo waxa weeye uu weli kari waayey ayuu iska rukuucayo bukhaari baa warinayay tacliiq ku warinaya muslimna waa warinaya sheikhuna wuxuu ku takhriijiyey irwa alqaliilka marka nebigu qiraa'o dheerna waa ku tukan jiray qiraa'o gaabanna waa ku tukan jiray dhexdhexaadna waa ku tukan jiray intuba waa dhacda wa kaana axyaanan wuxuu ku tujiyey yaummuhum fiiha bisaafaat masaafaat waa dheer tahay iyaduna waxaa weeye waa boqol iyo siddeetan iyo saddexa waa dheer tahay iyadana way dhacday nebigu waa ku tujiyey calayhi salaatu wasalaam imaamu axmed iyo baa warinaya abu yacla iyo ayaa warinaya waana saxiix waa oo muxuu marka wasaafaat haa saas ugu tukada wa kaana sala allahu calay wasalam yusaliiha waxa uu ku tukan jiray yowma aljumca maalinta jumcada iyada gaar wuxuu u joogtayn jiray ma joogto ma laazimi jirinoo joogto ma ahayn oo xadiidka odhanaya wa kaana yalzimu daciif wey laakiin haalibka waxa uu ku tukan jiray aliflaamiim tanziil sajda waa suuradda sajda aynu naqaanay waana soddon aayadood waa garanaysaan waa macruuf haddaba waa inaga ku tukanay ragcadda hore ragcadda labaadna halataa cala alinsaan iyaduna waa soddon iyo kow aayadood waa isku mid wey marka taana qiraa'ada jumcadana waa inoogu imaan doontaaye halkaana nebigu saasuu ugu tukan jiray oo jumcaha saasuu samayn jiray ila waa salaada subaxoo jumcada laga hadlay wa kaana sala allahu calay wasalam yutiilu fi rakcati aluulaa wayaqsuru wuxuu gaabin jiray tan horuu dheerayn jiray wayaqsuru waa gaabin jiray fi aaniya midda labaad ade salaada iyadu jumcada salaada subax labada ragcadood labadaba waa isleegyihiin soo ma sadde hal aayad ba isdheeriyin waa isleegyihiin laakiin salaadaha kale weeye maalmaha kale waxa uu ragcadda horena dheerayn jiray tan dambena gaabin jiray waka marka bukhaari iyo muslim ayaa warinaya kan shanaad iyo kan afraad labadaba uu kugu takhriijinayo salaada subax marka waa garanay soo ma alqiraa'atu fi sunnati alfajr salaada sunnaha ah oo ka horaysa salaada subax iyadana nebiga calayhi salaatu wasalaam si u tukan jiray aynu eegno wa amaa qiraa'atuhu qiraa'adii uu tukan jiray fii ragcatay sunnati alfajri waxa uu yidhi fa kaanat khafiifatan jiddan aad buu u fududayn jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam way fududay aad bay u fududay sida imaamu axmed iyo warinaya ilaa caaisha ay ka tiri caaisha ilaa ay ka tiri kaanat waxay taquulu mid taraahdaa waxaan is odhan jiray hal qara'a fiiha biummi alkitaab talow faatixada ma akhri suu u dedejin jiray nebigu macnaha laba ragcadood oo khafiifa bay ahaayeen bukhaari iyo muslim ayaa warinaya aad buu u dedejin jiray marka labadaa ragcadood markii waagu beriyo wuxuu tukan jiray laba ragcadood oo khafiifa wa kaana sala allahu calay wasalam axyaanan mararka qaarkood yoqara uu way akhrin jiray bacda alfaatixa faatixada kabacdi ayuu ragcadda hore wuxuu akhrin jiray aayaddan uu maaragtay aali cimraan qowluhu tacaala quluu aamanaa biاllahi wma unzila ilayna wma unzila ilaa ibraahiima waismaaciila waisxaaq wayacquuba ilaa akhir aaya aayaddaas xoogaa dheer oo waxa weeye ayuu akhrin jiray albaqra may albaqra waa ha ha albaqra sax ha aali cimraan waxay qulu aamanaa billahi wama unzila calayna soo ma calaynaa iyo ilaynaa bay ku kala duwan yihiin soo ma ha ee labada aayad waa isku midu waayo ragcadda hore buu ku akrin jiray marka suuradda suuratu baqara qulu aamanaa billahi markii la soo gaaro aayaddaa keliyuu akrin jiray ilaa akhir aaya wa fi lukhraa ragcadda dambena wuxuu ku akrin jiray fii suurati aali cimraan qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah waka aayadda aakhirkeeda oo iyadana dheer ayuu akrin jiray waka waa aayadda lixdan iyo afar fi suurati aali cimraan ayuu iyadana ku akrin jiray ragcadda dambe bukhaari iyo muslim iyo maya muslim baa warinaya kaa muslim iyo iyo ibnu khusayme iyo iyo xaakim iyo ayaa warinaya waadix soo maa ikhwaan marka saasuu u dedejin jirayoo waxa weeye ama markuu ugu badan yahay mararka qaarkoodna sida ha uu inoo soo wadaaba shiiku ee quliyaa kaafiruun iyo inuu ku akrin jiro inoo soo wada ilaa aakhir wa kaana wa rubamaa qara'a waxaa dhicika dhici jirta inuu ku akriyo bedelka aayaddan inuu ku bedeli jiray falamaa axasa ciisa minhum alkufra qaala man ansaari ila allah iyaduna waxa weeye waa suuradda maydii qore ahli cimraan laakiin saddex iyo labaatanka raqamka ore soo khalad maa a labadaa marka ka tirtira ahli cimraan bay ahayd soo maa falamaa axasa ciisa minhum alkufra qaala man ansaara ila allah qaala alxawaariyuun ha waa ali cimraan waa konton iyo laba aayadda marka meeshaa uu idii qoray soddon iyo laba labayo saddex iyo labaatanka waa qalab wey labada tirtira waa aayadda suuradda saddexaada waa madbacadda qalab wey wa axyaanan yaqra'u wuxuu akrin jiray qul yaa ayuha alkaafiruun qabaha baarak allah wa axyaanan wuxuu akrin jiray mararka qaarkood qul yaa ayuha alkaafiruun ragcadda hore ragcadda dambena qul huwa allahu axad iyadana waa ka sugan tahay oo nebiga calayhi salatu slam saasuu samayn jiray wa wa samica nin buu maqlay nebiga calayhi salatu salaam rajulan yaqra'u akrinaya asuurata aluulaa ay qul yaa ayuha alkaafiruun fi ragcati aluulaa ragcadda hore ku akrinaya faqaala waxa uu yidhi haadaa cabdun kaasi waa addoon aamana birabbihi ilaahaygiisii buu rumeeyey waayo markaad tidhahdo qul yaa ayuha alkaafiruun gaalo iyo dhegaysta laa acbudu maa tacbuduun anigu waxaad caabudaysaan caabudi maayo walaa antum caabiduuna maa acbud annagu waxaan caabudaya caabudi maysaan walaa ana caabidu maa cabadtum walaa antum caabiduuna maa acbud lakum diinukum waliya diin anigu ilaahay baan caabudaya idinkuna gaalaatiina nabadgeliyo soo maaha he ilaahagii baad garatay marka xaqa ahaa oo aad caabudayso marka wuxuu yidhi haadaa cabdun carafa rabbahu rabbigiisuu gartay ha aamana birabbihi rabbigiisuu rumeeyey uma qara'a ninkiibaa wuxuu akriyay ragcaddii labaad qul yaa ayuha qul huwa allahu axad qul huwa allahu axad markaasuu nebigu wuxuu yidhi haadaa cabdun carafa rabbahu ay sifaatkii ilaahay buu gartay qul huwa allahu axad allahan caabu allah waa keligi allahu samad waa kan loo baahan yahoon cidna u baahnayn lam yelid walam yuulad waxna ma dhalin lamana dhalin walam yakun lahu kufuwan axad cid u dhiganta male marka marka carafa rabbahu rabbigiisii buu gartay marka way fiican tahay in iyadana saa loogu dadaalo sida marka qaalibka ah khulaasadu waxa weeye sunnaha nebiga calayhi salaatu salaam waxa uu ahaa sida qaalibka marka xadiidka saxaawi iyo baa warinaya waa xadiid saxiixa iyo ibnu xibbaan iyo baa warinaya waana saxiix sida qaalibka ah sunnaha nebiga calayhi salaatu salaam oo waxa weeye labada ragcadood oo salaada subax ka horeeya qaalibka wuxuu ku tukan jiray qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allahu axad mararka qaarkood aayadahaas ku tukan jiray marba si laakiin wakaa sida qaalibkaa laakiin quluwallaha iyo ayaa u badnayd ay culimadu yidhahdeen laba salaatu duhr salaadii duhur nebigu suu u tukan jiray intaan waa iska fududahay waa la wada fahmayaa soo ma ha leann waa qiraa'ada haddaynu akrino soo ma ee waxaa la rabaa inaad nebiga ku dayatid wa kaana sala allahu alay slam yaqra'u waa akrin jiray fii ragcatayni labada ragcadood aluulayeyni oo hore bifaatixati alkitaab faatixadu akrin jiray kow wa suuratayn iyo laba suuradood yudawilu waa dheerayn jiray fi luulaa midda hore maalaa maalaa yudawil wax una dheeraynin fi taaniya tan dambe ee ragcadda hore buu dheerayn jiray ragcadda dambena waa soo gaadhin jiray oo waxa weye tan horuu dheerayn jiray bukhaari iyo muslim baa warinaya wa kaana axyaanan yudiiluhaa waa dheerayn jiray xataa annahu kaanat salaatu duhri tuqaamu ilaa salaadii duhur baa la aqimayoo nebigu uu geli jiray fayadhabu mid baa tegi jiray addaahibu mid baa tegi jiray oo raggii ka mid a ila albaqiic xaggaa iyo qabuurihii baqiic iyo shishadooda ayuu aadi jirayoo waa soo istijoon jiray waa kor tegi jiray li'annahu ma jirin dee musqulahaan iyo waxaa maanta iriiri bay ahaayeen xaggaasuu bannaankaasuu aadi jiroo waa fogaan jirayoo waa soo xaajo gudan jiray mid ka mida dadka uma yarjicu waa soo noqon jiray markaasuu wuxuu imaan jiray waxa weeye gurigiisii oo soo weerse qaadan jiray ha markaasuu soo haleeli jiray ragcaddii koowaad allahu akbar waa arrin dheer soo maaha marka fa yaqdii xaajatahu xaajadiisuu soo gudan jiray uma ya'tii mansilahu gurigiisii buu imaan jiray uma yatawada'u waa weysaysan jiray uma ya'tii waa imaan jiray masaajidkuu imaan jiray wa rasuulu اllahi salى اllahu alay slam fi rakcati اluulaa ragcaddii hore isagoo weli ku jira mimaa yuqiiluhaa dheeraynta uu dheeraynaayo hadda maanta haddaynu ta samayno dadku waa bayna la dagaalamayaan rawaahu muslim ayaa warinaya iyo bukhaarina fii juz اlqira uu ku warinayaa marka nebigu aad buu ragcadda hore u dheerayn jiray oo waxa weeye aad buu u dheerayn jiray laakiin mar walba axwaasha dadka ayaa la ilaalinaya wa kaanuu yadunnuuna waxay u malayn jireen saxaabadu inuu nebigu saa u samaynayo annahu yuriidu inuu doonayo bidaalika arrintaa an yudriku in ay soo gaaraan annaasu dadku fii rakcati luulaa ragcadda hore inay dadku soo gaaraan ayuu saa u samaynayaa ayay is ohan jireen saxaabadu waxay odhan jireen dadku u danaynayaayoo markii la addimo dad baa dukaamada iyo soo xirxiranaya oo suuqa ka imaanaya moogta marka dadku inay salaada soo gaaraan laakiin waxaa fiican bayna aladaani waaliqaama in lasoo xaajo guto oo lasoo weesaysto oo lasoo diyaargaroobo oo marka la aqimo salaada hore laga galo wa kaana yaqra'u waa akhrin jiray fii kullin min aragcatayni labada ragcadood oo salaada duhur labada ragcadoodoo hore markuu faatixada akhriyo qadra alaaiina aaya soddon aayadood wax u dhiganta ayuu akhrin jiray qadra qiraa'ati qiraa'ada waxaa la mida aliflaamiin sajda soddon aayadood weey wa fiiha ay kuna jirto alfaatixa faatixadiina ku jirto macnaha nebiga qiraa'adiisii haddii la isku daro salaada duhur waxaa dhici jirtay inuu akhriyo aduu soddon aayadood inuu waxa weeye akhriyo ayuu waxa weeye samayn jiray oo maca alfaatixadii haddii lagu daro saasma jir wa axyaanan wuxuu akrin jiray kaana yaqra'u wasamaa'i waariq ayuu ragcad ku akrin jiray wasamaa'i daati lburujna ragcad buu ku akrin jiray walleyli idaa yakshaa ragcad buu ku akrin jiray waqayriha iyo wixii la mida suuradaha gaagaaban oo macnaha nebigu aad uma dheerayn jirin aadna uma gaabin jirin marka salaada aadna looma dheereeyo aadna looma gaabiyo rawaahu abu daawuud iyo tirmidi iyaa warinaya wa saxaaxahu waana saxiixiyey imaamu tirmidi iyo keyrkiiba ibnu khusayme ayaa saxiixiyey sheikh albanina waa saxiixiyey wa rubbamaa qara'a waxaa dhici jirtay inuu akhriyo ida samaa'un shaqat wa naxwiha iyo wixii la mida inuu akhriyo ayaa dhici jirtay iyadana oo duurka ku akhriyo wa kaanuu yacrifuuna waxayna ku garan jireen qiraa'ada uu akhrinayo duhurka iyo casarkaba bidiraabi lixyatii sida inoo soo hormartay garkiisa dhaqdhaqaaqiisa ayay ku garan jireen oo wa qiraa'atuhu bacda alfaatixa qiraa'atuhu sala allahu calay waslam aayaat bacda alfaatixa fi lukrayayni labadii ragcadood oo hore oo duhurka hadal kama taagna inuu akhrin jiray faatixada iyo suurad soo maa ama faatixada iyo aayado marar baa waxaa dhici jiray waa akhyaanan waa marmar dhifa labada ragcadoodoo dambana inuu faatixada iyo qur-aan kala akriyo waa qariib soo maa weligeen miyaanu maqal ya hadda qofkii kutubta dhex galay waa garanaya ya marka nebiga marmar bay ka dhacday wax joogtaa ma ahayn wax khaladana ma aha waana arrin saxiixa sidaaynu arki doonno la joogtayn maayo marka e waa marmar wa kaana sala allahu calayh wasalam wuxuu nebigu ahaa buu yidhi shiikhu yajcalu mid yeela alragcatayni labada ragcadood alukrayeyni oo dambe aqsar mid ka gaabiya min aluulayeyni labadii hore qadra nisfi buu ka dhigi jiray oo nebiga caadadiisa waxay ragcad walba ragcadda ka dambaysaa gaabnay duhurka ragcadda ugu horraysaa ugu dheeray tan ku xigtaa ku xigtay casarkana labada dambe saasay iyaguna usii gaabnaayeen oo waxa way mar walba ragcadaha hore ayaa la dheereeyaa casar duhur kulli salaadoo dhan waxaa dhici jirtay buu yidhi marka mararka qaarkood inuu qadra nisbi ka dhigi jiray qadra hamsa cashar aaya ile waxaanu nidhi ragcadihii hore wuxuu ku tukan jiray sawmaha shan iyo to soddon ayuu ka dhigay ragcadahan dambe marka waxa uu ka dhigi jiray in u dhiganta shan iyo toban aayadood waka xadiidkan marka waxaa wariyey imaamu axmed iyo ayaa warinaya waana xadiid saxiixa oo waxa weeye culummadu saxiixiyeen sida sheikha albani iyo waa saxiixinayaan waay imaamu axmed iyo muslim iyo ayaa warinaya tacliiqa marka lixaad fiiriya aynu halkaa akrino waxa uu yidhi wafi lxadiidi shiku wuxuu yidhi wafi lxadiidi daliilun daliil baa ku sugan xadiidka calaa ana ziyaadata ziyaadada laga ziyaadiyo faatixada laga siyaadiyo fi ragcatayni alukrayeyni labada dambe alakhiirayni labada dambe in laga ziyaadiyo faatixada waxaan ahayn la akriyo sunna inay sunno tahay baa ku sugan wa calayhi jamcu min asaxaaba saxaabo badan baana saa ku tegey minhum abubakr asidiiq oo khulafaau raashidiin ood garanaysaan ayaa ku tegey wa huwa qowlu waxa weeye qowlkii uu ku tegey weeye isaguna alimaam ashaafici raximah llahu tacala imaamuna maxamed ibn idriis ashaafici raximah llahu tacaala ayaa ku tegey isaguna oo yidhi waa la akrin karaayo wax dhibaato a male ama duhur ha noqoto ama casr ama qayrkeedbe wax ay u dhimayso oo waxa weeye dhibaato ah ma jiro ragga muta'akhiriinta ana waxaa ku tegey abulxasanaad oo fuqahada ka mid a ayaa ku tegayoo tacliiqii uu saaray waxa weye markuu tacliiqinayo wuxuu yidhi arrintaani waa sunne wuxuu yidhi wa agraba bacdu asxaabina qaar asxaabtayada ka mid a ee madhabkayaga ka mid a ayaa waxay yidhaahdeen qariibnimo la yimidoo fuqahadii damboon cilmiga badan lahaynoo muqallidiinta ah ayaa waxay yidhaahdeen ninkii saas sameeye sujuudu sahwi baa ku waajiba a sunnihii nebiga imaamu shaafici baa ku tegey abubakar sidiiq baa sameeyey saxaabadii weligood kuma inkirin oo qayb saxaabada ka mid ah samaysay markaasay leeyihin sujuudu sahwi la imow hada jahli waa fadwo jahliya marka sidaa daraaddeedna marka abulxasanaad baa radiyey oo waxa weeye fuqahada waaweyn ka mid a caalim ah ayaa radiyo wuxuu yidhi kalaamkoodaas waxba kama jiraan ee waxa weeye arrintaani waa sunna weeye qofku marmar isagoo nebiga ku dayanaya marmar waa samayn kara imaamku hadduu xoogaa dheereeyo salaaddii faatixada marka akriyo iska aamusime haddaa rabti qulwallaa iyo suurad gaaban iyo iska akriyo wax dhibaataa male ha marmarka qaarkood weligaa meesha la yidhaahdo axyaanan buu nebigu saa sameeyey lama joogteeyo axyaanan baa adna laga dhigtaa itibaacan linabiyi sala allahu alay slam si aad nebiga u raacdid ha wa rubbamaa mararka qaarkood waxaa dhici jidhay iqtasara inuu ku gaabsado fiihimaa ay labadii ragcadood dhexdooda inuu ku gaabsado alfaatixa faatixada waa sida loo badnaa marka oo waxa weeye qaalibka ahayd wa wujuubu lqiraa'ati bacda alfaatixa faatixada ka wujuubu alqiraa'ati qiraa'adii la akrinaayo alfaatixa faatixadii fii kulli ragca iyada faatixada ragcad walba waa la akrinaya ama kuwa dambe ha noqoto ama kuwa hore ha noqoto waana soo marnay oo ragcadahan dambe xataa waa la akrinayaa ayuu rabaa inuu kusii xusuusiyo laakiin awal baynuba soo marnay waxa uu yidhi waqad amara wuxuu amray nebigu ninkii salaadiisa xumaynayey an yaqra'a inuu aqriyo biqiraa'ati alfaatixa fii kulli ragca ragcad walba inuu ku aqriyo xaydu qaala markii uu yidhi weeye lahu isaga uu ku yidhi bacda an amarahu inuu markuu amray ka bacdi biqiraa'atihaa fi rakcati aluulaa markuu amray ayuu nebigu aakhirka xadiidkaa waxa uu ku yidhi uma afcal samee daalika arrintaa aan ku baray fii salaatika salaadaada kulliha oo dhan ay ragcad walba saa ku samee wa fii riwaayatin fii kulli rakcatin ragcad walba sidaa ku sameeyo saa u tuko ayuu amray nebigu calayhi salaatu wasalaam haddaba halkaas ayay ku sugan tahay in ragcad walba faatixada lagu akhrinayo afarta ragcadood oo casarka kulli waa lagaa rabaa duhurka kulli saa weeye waay waana xadiis saxiixa oo waad ujeedaan halkaas ku saxiixinaya shiikhu oo waana kaaga dhigaa imaam axmed iyo keyrkood baa werinaya waay qaala waxa uu yidhi wa kaana yusmicuhum wuu maqashiin jiray alaayata mararka qaarkood axyaanan aayad aayad buu maqashiin jiray oo waxa weeye aayadaha uu akhrinayo ayuu maqashiin jiray aayad aayad waka xadiidka marka saddexaad iyo xadiidka shanaadba bukhaari iyo muslim baa werinaya oo waxa weeye raqamkoo se isugu kaa qabtay oo isugu kaa takriijiyey qaala waxa uu yidhi wa kaanuu yasmacuuna minhu waxay ka maqli jireen annuqmata ay macnaha codka hoos loo akrinayo oo wax yar codka yarka sawdka yarka ayaa la ydhaha nuqma sabbix isma rabbika lacala macnaha imaamku akrinaya so wax yar laga maqlimayo saasoo kale bay ka maqli jireen waasamaa'i wataariq sidoo kale aayadaha marka suuraddu akrinaya saasay ku garan jireen wanaxawmaa iyo wixii la mida xadiidkaana waa xadiid saxiixa oo bukhaari iyo ay warinayaan fii juz alqiraa'a oo waxa weeye imaamu tirmidi iyo oo isagana saxiixa wa axyaana nabiga calayhi salatu salaam yaqra'u waa akrin jiray walleyl idaa yaqsha ayuu akrin jiray wa naxwiha iyo wixii la mid ayuu waxa weye iyadana akrin jirayoo halkaasaa laga maqli jiray oo imaamu muslim iyo sida ay warinayaan oo nebiga ka garan jireen suuraduhu akrinayo salaatu lcasr salaada casrka wa kaana rasuulu llaahi sala alla alay slam yaqra'u uu akrin jiray fi luulayeyni labada hore wuxuu akrin jiray bifaatixati alkitaab faatixaduu akrin jiray faatixada wa suuratayni iyo laba suuradood buu akrin jiray wa yatuulu waa dheerayn jiray fi luulaa midii hore maa laa yutiilu fi taaniya wuxuuna dheeraynaynin midda dambe waa sidii duurka oo kale ay ragcadda horu dheerayn jiray ragcadda dambena waa gaabin jiray bukhaari iyo muslim baa werinaya wa kaanuu yadunnuuna waxay u malayn jireen saxaabadu annahu yuriidu daalika arrintaa inuu la doonaayo sababtu u samaynay ay tahay an yudrika annaasu alragcat aluulaa ragcadda hore inay soo haleelaan ayay u samaynayey ayay is oran jireen wa kaana yaqra'u waa akhrin jiray fii kulli minhumaa labada ragcadoodoo hore oo casarka qadra khamsa cashara aaya ayuu akhrin jiray waxa weeye qadru nisfi weeye waa kala barkii maa yaqra'u fii fii salaati duhri ragcateen aluuliyeyn waka saasuu u akhrin jiray macnaha ragcadda hore oo duhurka waa inaga niba soddon aayood buu ku akrin jiray ragcadaha hore haddaba casarkana bar buu ka dhigi jiray wa kaana yajcalu waxa uuna yeeli jiray alragcatayni alakhiiratayni labada dambe aqsara min aluulayeyni a a wax ka yar oo ka gaaban ayuu ka dhigi jiray labada dambe oo labada dambe uu sii gaabin jiray qadra nisfihimaa waxa weeye kala barkood oo kale buu kasii dhigi jiray waka kaana waxa weeye waa xadiidkaas saxiixa oo waxa weeye maaragtay inuu nebigu sidaas samayn sidii uu duurka u samayn jiray oo kale waka wa kaana yaqra'u fiihimaa bifaatixati alkitaab faatixada keliya buu mararka qaarkood ku akrin jiray waa labada ragcadood dambe moot labada ragcadood dambe bukhaari iyo muslim ayaa warinaya xadiidka shanaad iyo xadiidka afraad iyo ka lixaad labadaba intaaba uu isku taqriijiyey sheeku wa kaana yusmicuhum wuu maqashiin jiray alaayata axyaanan mararka qaarkood wuu maqashiin jiray aayadaha qaarkood siduu duhurkaba u maqashiin jiray wa yaqra'u waa akhrin jiray mararka qaarkood assuwar allatii dakarnaa suuradihii aan soo sheegnay fii salaati duhri ayuu iyagana ku akhrin jiray salaat lmaqrib waa salaadii afraad wa kaana sala allahu calay wasalam yaqra'u waa akhrin jiray fiiha salaada maqribka axyaanan mararka qaarkood biqisaari lmufasal subaca hoose suuradihiisa gaagaaban ayuu akhrin jiray wa kaanuu idaa salluu mararka qaarkood haddii ay tukadaan macahu maciisa la tukadaan ay nebiga calayhi salatu salaam wa sallama bihim salaadii laga baxa markaa uu salaamo naqsado insarafa mid baa bixi jiray axaduhum iyaga ka mida ayaa bixi jiray insarafa axaduhum midkood baa bixi jiray wa innahu layubsiru wuxuu arki jiray layubsiru wuu arki jiray mawaaqica nablihi gamuunka markuu gamo meesha uu ku dhaco maqribkii baa la tukaday wuu soo baxay iftiin weeye dhulkii weli fallaar buu gamayaa meeshay ku dhacda wuu u jeedaa fallaartu meel fog bay ku dhacdaa soo maa oka marka waa iftiin weeye macnaha iyadoo iftiina ayaa salaada maqribka laga bixi jiray ee lama dili jirinoo waxa weeye lama baabi'in jirin sida waxa weeye aynu ee dadka qaarkood sameeyaan in maqribka la dilo oo aaska la madoobeeyo ma fiicna waa innagii soo sheegnay inay ummadda khayrku ugu jiro inay waxa weeye maqribka aan la dilin iyo afurkaba nasaa-i yaa warinaya iyo kayrka waana saxiix taasi markaa saasuu samayn jiray salaada maqrib wa qara'a marbuu wuxuu akhriyey watiini wazaytuun salaad ku akhriyey waxa weeye ragcadda labaad ayuu ku akhriyey waxa weeye salaadii maqrib watiin waa suurad gaaban wey imaam dayaaris baa warinaya bisanadin saxiix watiin buu ku akhriyey wa kaana sala اllah alay slam axyaanan mararka qaarkood yaqra'u waa akhrin jiray biطiwaali lmufasal subaca hoose suuradihiisa dheerdheerna mararka qaarkood waa akhrin jiray wa awsaadihi iyo kuwa dhexdhexaadka ah waa akhrin jiray wa kaana taaratan yaqra'u mararka qaarkoodna wuxuu akhrin jiray waxa weeye kuwa الذين كفروا سورة محمد الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم سورة محمد وادير تا سورة محمد ثم سورة دير وتارة وحو أخريي والطور يدنا وادير تا ومقرب وافو دير تا وتارة والمرسلات مرسلات جو أخريي قرأ في آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ayuu akhriyey waa markuu imanayey maqribkii uu tukado ugu dambeeyey ayuu akhriyey walmursalaad waka marka iyadana walmursalaad muxoogaa waa dheer tahay markii maqrib la yidhaahdo inkastaynu aad u dheerayn dee markii waduur iyo loo fiiriyo xadiidkaana imaam albukhaari iyo muslim iyo ayaa warinaya iyo kuwa ka horeeyaba marka nebiga way iskhilaafsanayd oo marba siduu u akrin jiray وكان أحيانا يقرأ بطول الطولين ها بطول الطولين تصنية كده بطول الطولين لبضى سورة وطير بيك ولبضى بيك والأعراف هي أنعام الله أكبر مقرب بوحك أخي النبي عليه الصلاة والسلام أعراف بو لبضى رجع يوم كرة قيدي ما يقوى أعراف ما يقوى جزء جزء إيه iyada xisbi bay ka bilaabataa jusku waa wuxuu ku eg yahay juska acraaf waid nataqna aljabala fawqahu waa juswa marka maxaa ka dambeeya laba maqro waa jus iyo laba maqro soo saa maa cabdiraxmaan cabdiraxmaan aaw waa saas wey macnaha waa hal jus iyo laba maqro ha dheer tahay soo ma ayuu u kala qaybiyey laba ragcadood oka ee suurad dheer laakiin dadku waa inay maaragtay ay u dulqaadan karaan laakiin ma aan joogto ma ayna mar dhufay dhacdo bidiwaaldhuway marka taasaa la yidhahda waxa uu yidhi shiiku marka wa taaratan waxa uu akriyay anfaal mar buu suuratu anfaal ku akriyey anfaal waa gaabanta iyadu waa hal xisbi gebigeeda ayuu ku akriyey fi ragcatayni iyada labada ragcadood waa loo qaybin karaa aada uma dheera aad uma dheera rawaahu dabaraani iyaa warinaya fi lkabiir waa bisanadin saxiix marka halkaa waxaa inooga caddaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam qiraa'adiisu ma ahayn qiraa'o hal nooc keliya ku socota ee waxay qiraa'o kala duduwan soo maa hadba sibay ahayd hadba sibay ahayd amaa sunnada alqiraa'atu fi sunati lmaqrib sunnada maqribka oo ka dambaysa wa amaa sunati lmaqrib buu yidhi albacdiya labada ragcadood ka dambaysa kaana yaqra'u fiihaa qul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad ayuu akrin jiray khamsa cishahaynu ku darayna waa dhammaynaynaa shanta salaadood waa yari ah halkama dhihin meeqa inoo dhimo waqtiga hadda meeqa sac wey toddoba miya jayid shan daqiiqa ma dhimo jayid salaat alcishaa wa kaana sala allahu calayh waali wasalam yaqra'u waa akrin jiray fi ragcatayn aluulayeyni labada hore ayuu akrin jiray min wasati lmufasal suuradaha dhexdhexe oo waxa weeye mufasalka ayuu akrin jiray oo waxa weeye dhexdhexaadka ah waayo cishaha aada looma dheereeyo wa kaana taaratan mararka qaarkoodna wuxuu akrin jiray washamsi wa duxaaha ayuu akrin jiray iyo wa ashbaahayaha wixii la mid a waana tuuba mucaad baa amray sow ma ah alaa salayta washamsi waduxaaha waleyli idaa yaksha maxaad ugu tujin weyda isaga yidhi imaamu axmed iyo tirmidi iyobaa warinaya waana xasan wa taaratan mararka qaarkoodna wuxuu akriyey ida samaa ida samaa inshaqa ida samaa inshaqat wa kaana yasjudu waana ku sujuuday biha leanna sujuudu tilaaway leedahay ida samaa inshaqat soo ma sujuudu tilaaway leedahay marka sidaa daraaddeed wuu ku sujuuday oo waxa weeye bukhaari iyo baa warinaya oyadana taasna waa ka marka cishahana idasama shaqadna ma dheeraha iyada sideedu waa waa wax yar waa hal bog soo ma waa hal bog waay waa yar waa sadxa boge waa wa qara'a wuxuu akriyey nebigu maratan mar buu wuxuu akriyey fii safarin isagoo safara wa tiini wazaytuun ayuu akriyey fi rakcati luulaa ragcadda hore ayuu watiin akriyey hay waa gaabantaa iyaduna waa yar bukhaari iyaa weriye waa iyaduna waa gaabanta watiinna waxy aduu suuradaha gaagaabanna waa akhriyey kuwa dhexdhexana waa akhriyey wa nahaa waana nahiyey can iqaalati alqiraa'a qiraa'ada in la dheereeyo fiihaa salaada cishaha waa nahiyey nebiguyo wadaalika waxayna ahayd xiina sallaa mucaad waa qisadii hore aynu soo marnay laftigeedii qayb ka mid ah oo wiilkii mucaad ka furtay xiina sallaa mucaad ibna jabal markuu tujiyey liasxaabihi saxaabadiisii ayuu tujiyey alcishaa cishihii buu tujiyey fa dawala waa dheereeyeen marka waa ku dheereeyey calayhim dushooda fansarafa rajulu nin baa ka baxay waa wiilkii aynu soo marnay oo hal mar bay isadu dhacday oo min alansaari fa sallaa gaar buu u tukaday markaa faabarafa akhbira mucaad canhu waa loo sheegay fa qaala waxa uu yidhi marka inahu munaafiqun munaafiqnima u geysay walamaa balaqa daalika markay arrintaa gaadhay alrajul wiilkii ayuu dakhala calaa rasuuli illahi sal l sl rsulka ilahi u soo galay fa akhbarahu waa u sheegay maa qaala mucaad wixii uu sameeyey mucaad uu yidhi faqaala nabiyu sala allahu calay wasalam mucaad buu nebigu wuxuu ku yidhi aturiidu ma waxaad doonaysaa ha mucaad buu marka waxa uu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam nebigaa ku yidhi mucaad aturiidu an takuuna fataana ya mucaad ma waxaad doonaysaa inaad fidna wala noqotid idaa ammamta haddii aad dadka tujisid idaa ammamta naasa haddaad dadka tujisid oo waxa way imaam u noqotid faqra' ku akri qiraa'ada waxaad akhridaa waashamsi wa duxaahaa sabbix isma rabbika alaclaa suuradaha gaagaaban akhri iqra bismi rabbika alaclaa walleyli idaa yaqsha iyo wixii la mida suuradaha ku akri sababtu maxay tahay fainahu yusallii waxaa waraa'aka gadaalkaaga waxaa ku tukanaya alkabiiru nin waayeela wadaciifu mid tabar daran wadulxaaja iyo mid dan leh sida wiilkaasoo kale oo degdegaya marka sidaa daraaddeed dadka qiraa'ada ha ku dheeraynin bukhaari iyo muslim iyo nasaa-i iyo kayrkood ayaa werinayo waa xadiidkaas saxiixa jayid halkaa masalaaduoojina halkaa marka qiraa'adii o dhan waxaa inooga caddaatay ikhwaani fillaah nebiga calayhi salaatu wasalaam qiraa'aadkiisu inay ahaayeen kuwo kala duwan mar walbana ragcad walba ragcadda ka horraysa buu dheerayn jiray oo ragcadaha horuu nebigu dheerayn jiray kuwa dambana waa ka soo gaabin jiray marka waa la iska wada garanayaaye lilcilmi inaad u ogaatid unbaa maaragtay loo sardiyey wallahu aclam billahi tawfiiq ya su-aalka haye yaa su-aalka qaba a intaan su-aalaha horta loo gudbin waxaan tambihinayaa shala su-aal baa waxaa weydiiyey adeer ma jooga jumcada su-aasheeda waxaa ugu dambeysay tukada iyaadka uu ku